faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasib reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jirriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
bal kusoo dhawaada warka habeenee rediyo cadaada qodobada caawa ku maqli doontaana waxaa qayb ka noqonaya ciidamada xoogga dalka oo sheegay in ku dhowaad boqol ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgallo ka dhacay deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kala shiray qaar ka mida mucaaradka wax kabeddelka dastuurka in ka badan labiiyo toban qarax oo lala beegsaday xarumaha shirkadda isgaasiinta hormuud ay ku leedahay gobolka banaadir wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland oo ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhaca deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaana gobolka jubbada hoose intaasi waxaan qodobada ugu door koro warka habeenay riidhiw cadaadahoodna diyaar garoobaha iyagoo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habi wanaagsan saaxiibayaal owa habeennimo ayay arbaca soo gelayso talaada ayaa sii baxaysa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay labaatan iyo lixda bisha diseembar sanadka laba kun labaatan iyo saddexda waxaad kusoo dhawaateen qodobadii hore maqasheen intaasi ka faahfaahsan aanu ku bilownay militariga soomaaliya ayaa sheegay in ku dhow boqol ka tirsanaa al-shabaab in lagu dilay koonfurta gobolka mudug cabdinaasir maxamed maxamuud ayaa qodobkani inoo soo diray taliska ciidanka militariga soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey khasaaraha ka dhashay dagaaladii cusla ah ee ka dhacay duleedka deegaanka caad ee koonfurta gobolka mudug taliyaha ciidanka lugta iyo xoogga dalka soomaaliya jenaraal dayax cabdi cabdulle oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa shaaciyey in dagaaladaas lagu dilay shabaabkii ugu badnaa waxa uu sheegay in ka badan siddeetan dagaalamo ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanada caad iyo baraakshin ismaaciil oo hoos yimaada magaalada xardheere ee gobolka mudug taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa galmudug iyo shacabka hubaysan ay shabaabka ay ka saareen deegaano badan oo ka tirsan oo gobolka mudug islamarkaana kooxda al-shabaab fariisan uu ahaa dagaalkaas wuxuu ahaa laba maalmood wuxuu ahaa maalintii hore baraag ismaaciil meel la yihahdo udhexaysa duleedka ah degmada caad oo runtii u jirta toban kilomitir dhinaca harar dheere meeshaas fariisima ay ku lahaayeen ah, maleeshiyaadka lagu qaaday een ciidamadu weerareen halkaas khasaare xoog leh baa loogu geystay maleeshiyaad badan baa xaaladda uga baxay u badanna ciidamadu way ka heleen ee dhulkii deganaayeen oo aariyada ku yaalay waa waa laga saaray Een, dagaalkii labaad oo ugu dambeeyeyna wuxuu ka dhacay aagab ee meel la yidhahdo jeexjeexa iyo buurta yacgoos la yidhaahdo oo iyadana duleedka een, caad ah Ee, dagaalkaas oo socday in in ku dhow toban saacadood halkaasna maleeshiyaadka waxaa loogu geystay khasaare xoog leh Ee, tirada intaan hayno sideetan in ka badan baa xaalada ka baxdo maleeshiyaada Ee, dhul ballaaranna waa laga saaray oo ay ku dhuumaalaysanahayeen meel fiican iyo guul weynna waa laga gaaray ma ma jiro haddeer een, wax is hor fadhiya ma jiraan Ee, dhulkii ee, intii loo howlgalku sidii qorshihii loogu talagalay ayuu ku socdaa Ee, dhul ballaaran oo runtii buuraleeya oo ay nimankan saldhigya ku lahaayeen oo ciidamadu kula dagaalameen iyo kuwa deegaanka Ee, oo laga saaray baa waxaa jira sifayntiisii baa socota iyo in la xasiliyo iyo in la xaqiijiyo inaysan meeshaas wixii ay uga tageen haraadyaga ahaa iyo hadday jiraan maleeshiyaadkoodii wax ku dhuumaalaysanahaya hawshaasaa socota waxaan rajaynaynaa waqti munaasib ku ah inaanu bulshada iyo dadka usoo bandhigno nimankaas waa lagu jogiyey deegaankaas Ee, runtii meelo kaloo ay weli kaga sugan yihiin deegaanka waa jirtaa oo ayagana ee, qorshaheedu uu socdo sidii looga saari lahaa haddii ilaahay idmo marka deegaankaas xaalkiisu sidaas howlgalladan ayaa kusoo aadaya iyadoo maalin ka hor wasaaradda difaaca soomaaliya ay sheegtay in dagaaladii ugu dambeeyey lagu dilay in ka badan boqol xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalladaasi militari waxay ka kala dhaceen galmudug hirshabelle iyo jubbaland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir la yeeshay qaar ka mid siyaasiyiintii hore ee soomaaliya kuwaas oo uu kala hadlay wax ka beddelka dastuurka abdulaahi bootaan xidig ayaa warkani sii faahfaahinaya mudooyinkii dambe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiinta midoogii musharaxiintii hore ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho kulankan ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka si gaara kulankan u dhexeeyey madaxdii hore ee dalka iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa laisla soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin wax ka beddelka dastuurka nidaamka la rabo in xukunka dalka lagu saleeyo sida madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen warar hordhac ayaa sheegaya in qodobo dhowr ah lagu heshiiyey waxaana ka mid ah in lasoo dhammaystiro xubnaha madasha wadatashiga qaran oo go-aanadeeda wadar oggol yihiin taas oo ka dhigan in puntland lagu soo qanciyo geedi socodka qabyutirka dastuurka in habraaca wax ka beddelka dastuurka loo maro habraaca ku xusan cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka oo aan meel looga leexan si taas loo suurageliyana in marka hore wadatashi dadweynaha laga hormariyo baarlamaanka in la magacaabo guddi xildhibaano ah oo ka dooda isbarbardhigga kana soo tala bixiya nidaamka dowladnimada ee madaxtooyada iyo baarlamaaniga ah iyaga oo ku eegaya xaaladda dalka in la iswaafajiyo xaaladda somalilan iyo wax ka beddelka hanaanka siyaasadda soomaaliya in guddoonka labada aqal ay ka qayb noqdaan go'aanada lagu heshiiyey iyo in arrimaha la xidhiira doorashooyinka iyo axsaabta looga heshiiyo hanaanka lagu qabyotirayo xeerarka axsaabta iyo doorashooyinka taniya markii la bilaabay ololaha dhammaystirka dastuurka ayaa waxaa ka dhashay khilaaf xoogan kaas oo hareeyey aqalka baarlamaanka iyada oo siyaasiyiin dhowra ay siyaabo kala duwan oga hadleen hanaanka loo marayo wax ka beddelka iyo qabyatirka dastuurka in ka badan labayo toban qarax ayaa lala beegsaday xarumaha shirkadda isgaarsiinta hormuud ay ku leedahay gobolka banaadir iyadoo aysan ka hadlin lamaha ammaanka ee gobolka banaadir maxamed soo faysane ayaa warkani muqdisho inooga soo diray shirkadda isgaarsiinta hormuud waxaa ku socda weeraro u muuqda bartilmaameed kuwaasi oo lagu beegsado shaqaalaha iyo hantida shirkadda weeraradan oo siyaabo kala duwan uga dhacay muqdisho iyo duleedkeeda ayaa shirkaddu ku weysay nolosha qaar ka mida shaqaalaheedii iyo hanti oo aan weli tira koob lagu samayn dhacdadii ugu dambaysay waxay ahayd shan iyo labaatankii bishan gaari noociisu yahay kuwa shidaalka qaada oo ay leedahay shirkadda hormuud ayaa lagu qarxiyey degmada heliwaa ee magaalada muqdisho waana weerarkii labiyo tobnaad oo waxyeello u geystay shirkadda muddo afartan cisho ah gudahood ma jirto hay-ado amni oo shirkadda hormuud kala hadlay dhibaatada baaxadda leh ee ka soo gaartay qaraxyadan loo joogteeyey iyadoo ay xusid mudan tahay in gaariga shidaalka ee shirkadda ay qaraxa ku dhejiyeen laba watay motofaykon xilli uu taagnaa bar kontarool oo si buuxda amnigeeda ay gacanta ugu hayaan ciidanka ammaanka ciidanka ayaa sida la sheegay halkii ay u gurman lahaayeen gaariga la qarxiyey waxay ku amreen shaqaalihii ka badbaaday qaraxa inay ka fogeeyaan gaariga gubanaya aagga kontaroolka al-shabaab oo inta badan sheegata mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah ayaana wax hadala ka soo saarin weerarkii shalay iyo kuwii ka horreeyeyba iyadoo shacabka ay inta badan isweydiinayaan cidda ka dambaysa beegsiga shirkadda hormuud iyo doorka hay-adaha amniga oo aanan muuqan guud ahaana saaxib been intaas waxa ku warkaabeyn aad kala socotiin radio cadaado warkan war lamid intaan kulmayno nabadgelyo